waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
weli waxaa socda dooda ku aadan suurtagalnimada in madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya oo uu weheliyo ra-iisul wasaaraha etoobiya ay ka degaan magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan tan ayaa ka dambeysay markii maxamed cabdulaahi farmaajo iyo muuse biixa ay ku kulmeen magaalada adisababa iyadoo la aaminsan yahay in ra-iisul wasaaraha etoobiya uu kulankaasi labada hogaamiye fududeeyey qaybaha kala duwan ee bulshada somalilan ayaa siyaalo kala duwan uga hadlay safarka ay dhici karto in madaxweyne farmaajo uu ku tago magaalada hargeysa gudoomiyaha xisbiga u ciday mucaaradka faysal cali waraabe oo la hadlay idaacadda v o eda ayaa sheegay inuusan aqbalayn in maxamed cabdulaahi farmaajo uu kasoo dego magaalada hargeysa farmaajo wuxuu kasoo doon karaa somaliland ma jirto madaxweynahuna inuu noo keenaa wax ra'yiga ah inuu isagu markaaba daafico helin anagana dhex keena ma ahayn maantana inay soo noqoto ma ahayn inuu aada yar inta diyaaradu iska raaco oo layidhaha roog cas baa lagu dhigay farmaajo afka looga soo geliyo na taasna waxa weeye waxaan u aragnaa inay tahay waxaan shacabka reer somaliland iyo asxaabta mucaaradka iyo xitaa ka kulmiyana wax la qabaan maaha waa arrin uu keligii goostay deelqaadna way ku tahay dalkiyaga in la yidhaaho farmaajo imanaya faysal cali waraabe ayaa uga digay madaxweyne muuse biixi inuu keligii go-aan ka gaaro arrintaasi isagoo aan la tashan shacabka iyo xisbiyada mucaaradka wuxuu sidoo kale gebi ahaanba kasoo horjeestay in wadahadal lala furo soomaaliya waxaana shacbigooga ogolaanayo ummadda dalkan shacbi baa ku dhintay shacbi baa u dagaalamay shacbi baa gacan taladu gacanta ku jirtaa risalana bay qaadeen cid kalelaa shacbiga dhaafsan karta ma jirto no one is above the mataqaana shacbiga somaliland lamay dawladdan la furi mayno farmaajo iyo kooxiisa iyo dhalinyarta meesha kusoo ururiyey ee ku qariibiinta ah muqdisho magaranaysaa la furi mayno doorashada dambaan suginaa in dad wanaagsan oo caqli leh oo garanaya wixii waajibkooda garanaya oo nabadgelyadooda ka shaqaynaya oo soomaaliya taaya hagaajinaya oon gacan ka siina marka yimaada on la hadlina shacabka degan magaalada hargeysa ayaa iyaguna aragtiyo kala duwan ka muujiyey suurtagalnimada in madaxweyne farmaajo uu kasoo dego hargeysa telefishinada maxalliga ayay u sheegeen dareenkooda dee waa waa khayr weeye soo kordhay laba dowladoodoo jaarahoo soomaaliyeed oo labadoodii madaxweyne sarkeen taanu dadku waxay ku hadlayaan garan maayo diyaarad baan lala dhacayo beri baanu qaxnay waxaas macno ma leh dadku way isjiraan waana heshiiyaan jarmalkii bariya galbeed loo kala qaybiyey baa midoobay adduunyadu horumar bay ka fikiraysaa waxay ka fikiraysaa warshado deked waxaynu leenahay bad ballaadhan baynu leenaho dekeda ma lihin kalluunkeennii baa layska gurtaa in dalka labada dalba la dhiso oo labada madaxweyney sarkaan oo ay hargeysa isugu yimaadaan oo ay xamar isugu tagaan oo ay iskaadhsadaan oo ay argagixisada iska kaadhsadaan oo ay iska kaadhsadaan jahliga jahliga xaggaana jahli baa yaal halkiina jahli baa yaalla oo dadka wax la baro oo ay is-ictiraafaan oo laba ninoo soomaaliyeed oo isberber yaalla ay noqdaan de anigu anigu ninka diidani wuxuu ujeeda garan maayadee horta farmaajo inuu hargeysa yimaado isagoo oo sita magaca madaxweynaha soomaaliya marna suuroobi mayso isagoo calankiisii sita uu hargeysa kasoo dego laakiin waxaan soo dhaweynaynaa isagoo ah matalaya wafdiga abbaa'i axmed la socda isagoo ah oo aan sidan taytalka madaxweynenimo laakiin ka mid ka mid noqonaya wafdiga la socda abbaa'i axmedun calanka etoobiyana lagu soo dhaweeyo abbaa'i axmed balse calanka soomaali calanka soomaaliya aan la surin madaarka iyo goobaha hargeysa ka mideeyada somalilan ka etoobiya wada gashay ka soomaaliyana wada diidan haa waayo etoobiya soomaaliya de waxaan ahayn waa mid dal ka goonay wuu naxaasidaya hadduu isagu intaa inoo ogolaado halkaa waa laga taagi karaya maanta hadduu idhahdo somaliland waa dal jira waan ictiraafsanahay waanan ogolahay inay goodo halkaasa laga taagaya waana la soo dhaweynaya waxa weeye horta annaga somalilan ahaan magac weyn iyo sharaf bay noo tahay annagoo somalilan oo calankayga haysana dowladnimadeedii ku fadhina kuraasteeda in badan baanu jeclay inanu isu wada nimaadno sidaa caalamkuna inu arko way ka sii wanaagsantahy waan jeclahay inaan soo dhaweyno weliba waayo jamhuuriyad laba jamhuuriyood baanu ahay annagii soomaaliya oo waala ah oo wax isku darsaday isuna gari waayo kala go'ay oo gooni kala fadhiya sidayn baan anugu jamhuuriyaddii u nahaa oo somalilan aanu nahay waxa weeye inuu inoo yimaado wax weyn buu ku soo kordhinaysaa waan aaminsanahay caalamkana in la arko jamhuuriyaddii somalilan iyo soomaaliya oo wanaagna allah ku dhammaan way fiicanta way wanaagsantahay inuu yimaado oo la wada hadlo way fiicanta oo ah, la- laga xaajoodo daarimahana dhex yaalla laga xaajoodo de way fiicanta way wada hadlaan ha ha ha laakiin de waxbay waxbay nagama dhexeeyaan waxay naga dhexeeya de ma jiro ha dhowaan way wada laakiin de ha wixii naga dhexeeya dee wax jire ee ee- ee dee naga dhexeeya arrimo ah amba dee adduunye ha noqoto amba xoola ha noqoto amba dee ha noqoto waxyaabo kale Ee, dee in siyaasadana haddii beed maayo dee layskuna soo dhowaado Hadda dee laba dalna la kala ahaado dee laysku haddii beed maayo layscafo Ah, iyay way fiican tahay ha ma aqoonsan oo wixii aanu taban yaa ilaa hadda ma aqoonsaneen labada dee haddaanay aqoonsanay iyaday jirtaa ayagaa dee ku ayaga wax kula ayaga wax kula anigu waxba kuma lihi ayagay dhibaata haysataa aniga dhibaata ima haysato waa ka baxay anigu dhibaatadii laakiin ayagay dhibaata haysataa waaba lagu- la gargaari lahayn waxba abaanu la qaban lahayn imaatanka shuruudo badan baa ka horeeya marka waxaa weeye dee inagu horta waxaan xukuumadda somalilan baynu nahay farmaajo dee maalin dhoweyta waxaan maqlayay inuu yidhi raalligelin baa ka bixinaya wixii gobollada waqooyi ku dhacay dee horta inagu maanta waxa weeye somalilan gobolladii waqooyi way ka tagtay waa somalilan baa layidhaha marka hadalkii farmaajo waxaan u arkayay xaqiraad iyo waxaan u arkayay runtii iyo kudheelleer iyo kutiiqtiiqsi waayo waxa weeye marka hore raalligelin waxa laga bixin karaa un waxa weeye waa waa waa laba qof oo iscambaareeyey unbaa la oran karaa un hebel raalligelin baa siinaya ee waxa weeye magaalada hargeysa ilaa magaalada berbere ilaa burco ummaddii deganayd iyo ummaddii iyo hantidoodiiba horta waa laisku gubo oo laisku ololiyey oo meesha horta dhibaato badan baa dhacday wallaahi anu horta wax khaldan baan u arkaa nin intuu shalayna xasuuqay oo na laayey maanta ku yidhi waan ku imanaya waxaan u arkaa digashan u arkaa anu de markaa ma soo dhaweynayo wax khaldan baan u arkaa waxaan u arkaa laba nin oo la yidhi waxaa tiri jirtay maamaha soomaaliyeed baa tidhaahda laba nin baa shir laga qayb geliyey dabeedna waxay idhi shirkaa yimaada labadii nin dabeedna way ka daaheen oo shirkiiba dib uga dhaceen markay shirkii dib uga dhaceen ayaaba da goor dambe yimaadeen waxay idhi hebelo maxaad adigu ku maqnayd wuxuu yidhi anigu shilin saayaan saayaad ka soo dhigatid ayaabaa iga lumay buu yidhi shilinkii intaan raadinayay ayuu wakhtigu iga dhacay buu yidhi kii kale yidhi adiga maxaa maxaad adiguna ku absantay markaa wuxuu yidhi anna shilinka laftigiisaaban kaga taagnaa buu yidhi saanu uga dhiganisahay markaa waxaan u arkaa geedi loo naloo sii dheerin seeto uu seeto uu ku seeto dheeraysanayo ninkaa farmaajo ayuu maan u arkaa anigu imaad kan uu imanaya hargeysa waxaa ritaa kama qabo horta madaxweyne jiro oo lago- la ogyahay ma ogsoon tahay ta wuu imanaya waanu soo dhoweynaa laakiinse mud- arrimuhu la socdo kama yeelayna de laba dowladood baanu kala nahay annagu waanu isku filannahay ilaahayna uuna jecel yahay waxaanu isku darsanaynaa ma jirto hadduu noo yimaadase waanu soo dhoweynaynaa horta maasha allah marka koowaad waanu soo dhoweyna madaxweyne farmaajo laakiin annagu ma ogolin tootali somalilan soomaaliya in la isku daro ma ogolin
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo inuu hargeysa yimaado aad iyo aad baan u taageersanaya anuu waanan soo dhaweynayaa weliba waan u sacbatamaya anuu madaxweynaha inuu kasoo dhaweeya hargeysa anigu ra'yi ahaan waxaan odhan lahaa haddii aan madaxda ra'yi ku ti- eh, ku biirin lahaa midnimo hala magaranaysaa ra'yi ururinaha laga sameeyo somalilan gudaheeda een, deeto dhankii ay ra'yi ugu bato ee haddii halkii laisku raaco shacabku u bataan ayaan odhan lahaa lagu biiro haddii ay dee israac mayna horta israac meeshaa ma jirtee laba kala dowladood umaana dee somalilan iyo soomaaliya galan markaa dee waa isku imanayaan oo madaxweynaha So- musabix iyo iyo farmaajo iyagoo laba kala madaxweyne iyo laba kala dowladooda unbay isku iman karaan laakiin is- laakiin israac laakiin israac ma jiro israac iyo waxaas ma jira nimaashaha dee waata iminka guddoomiyaha een, golaha guurtiidu ka warramay oo uu sheegay in dowladda somalilan ay dhowr jeer diiday inuu ninkaas yimaado khaasatan madaxweynuhu Een, waana go-aanka waa ka sheegay haddii uu dee yimaado isaga lasoo dhoweyn maayo habeen baa lasoo dhoweynaya midda kale waa inaan ku kalsoonaanaa madaxdeena qarankan waxaa loo doortay siyaasadda arrimaha dibadda inay madax xigto ayaa loo doortay madaxdu u- markay gasho ayaanu xisaabinaynaa ina waxay galeen inuu dembi ahaa inuu sax ahaa markaan waxaan aaminsanahay in lagu kalsoonaado madaxdaynu dooranay oo aan laga hordhicin iyaga
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali